بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين ودرسي صدحات كتابك شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع وحكب الأمي قولك ومصنف كليهي iyo markaa maatinka iyo shaarixuba ay leeyihiin raxmat ullaahi calayhima faslun fii bayaani maa yaxrumu isticmaaluhu min alawaani wamaa yajuus faslun ay hada faslun kani fasl weeyi oo kitaabkii tahaarada ka mid ah fii bayaani maa wax caddayntii ayuu ku saabsan yahay yaxrumu isticmaaluhu isticmaalkiisu uu xaaraanta ahaa min alawaani maagaasi ama waxaa isticmaalkiisu xaaraan yahay oo weelkii ah weelkii intiisa markaa xaaraanta ka ah iyo wamaa yajuusu wixii ka bannaan weelkii in la isticmaalo maxaa la ogol yahay maxaanse la ogolayn ayaa halkan lagaga warramaya ayib wuxuu yihi markaa faslu fii bayaani maa yaxrumu isticmaaluhu kani waa fasal oo loo guntay macquudun fii bayaani maa yaxrumu isticmaaluhu loo guntay ka waranka ama caddaynta wixii isticmaalkiisu uu xaaraan ahaa min alawaani magaas oo weelkii ah iyo wamaa yajuusu wixii markaa bannaane isticmaalkiisu uu bannaan yahay weelkii la isticmaalayay maxaa xalaaliya maxaa xaaraama halkan lagaga warramaya wabada'a bilawali kii hore oo wixii xaaraanta ahaaya buu ku bilaabayo faqaala wuxuu yidhi walaa yajuusu ma bannaana fii gayri daruuratin haddii aanay daruura jirin oo qofku aanay daruura u qabannin lirajulin nin uma bannaana aw imra'atin ama qof dumaraba labadii midna uma bannaana isticmaalu shayin wax inay ka isticmaalaan min awaani dahabi weelkii dahabka iyo walfidati weelkii fidada ka samaysnaa weelkii dahabkiiy dahabka ka samaysnaa ama fidada ka samaysnaa ama labadoodaba laga wada sameeyey wax ka mid a in uu isticmaalo qofna rag iyo dumarba looma ogola laa fii aklin cunto ayaan loo isticmaali karin oo in wax lagu cuno ayaan loo isticmaali karin walaa fii shurbin in wax lagu cabo ayaan loo isticmaali karin walaa fii kayrihima iyo wax kala toona xataa dhar baan lagu guran karin in la isticmaalo weel dahab ka samaysan ama fido ka samaysani xaaraan weeyi wixii la doonaba ha loo isticmaalayo ciddii isticmaalaysaa rag ha ahaato ama dumar ha ahaato haddii aanay daruura jirin fii kayri daruuratin buu inoo soo kordhiyo haddii daruura ay jirto oo qofkii weel kaleba aanu haysanin raashinkiina wuxuu ku rito uu u baahan yahay oo dee ku cuna ilan ciidda dhulka dhigoo ciidda ku cun la odhan maayo xaaladdaa iyada ah wuu iska markaa isticmaali karaya wa kamaa yaxrumu isticmaalu maa dukira wa kamaa sidii uu yaxrumu xaaraan u yahay isticmaalu maa dukira waxaa la soo sheegay oo weelkii dahabkiiyo fidada ahaayee isticmaalkiisu siduu xaaraan u yahay ayuu yaxrumu xaaraan u yahay itikaaduhu dhigashadiisu min hayri isticmaalin iyadoon la isticmaalaynin fi lasaxi sida markaa sixada badan yacni khilaaf baa ku jire dhigashadiisa guriga la iska dhiganayo ama la samaysanayaba oo qofkii biraha tumayay ama samaynayay waxaane dahabka dhalaalinayay in loo geeyo la yidhaahdo weel iiga dhig uu weel kaaga dhigo ama isagoo samaysanta sabista aad guriga dhigato iyaguna xaaraan weeye yaanad isticmaalinbe wayaxrumu aydan sidoo kale waxa xaaraan ah isticmaalu linaai weel in la isticmaalo almatliyi lagu dheehay bidahabin dahab dheeh looga dhigay aw fidatin ama fido dheeh looga dhigay in xasala waa haddii uu ka soo go-ayo min ailaa'i waxaa lagu dheehay shay-un hadduu kaga soo go-ayo bicardihi cala naari marka dabka loo bandhigo marka dabka la saaro weelkii aan isagu kaba samaysayn dahab iyo fido ee ama jaandiga ka samaysnaa ama qorigaba ka samaysnaa haddii la mariyo oo lagu dheeho dahab ama fido ayaa dheeh looga dhigay weelku sidiisa dahabka ma samaysan laakiin dheehiisan sare ayaa waxaa lagu maaragtay waxa waxaa laga dhigay dahab ama fido kaasi miyuu bannaanaanayaa waxaynu eegaynaa dahabkaa lagu dheehay ama fidadaa lagu dheehay haddaynu waxaan dabka saarayno dhalaalinno dahab ma ka soo go-aya haddii dahab laga soo sooci karayo oo dahab markaa ka soo fuqayaa uu jiro dee waxaan dushayaa leed isticmaalaysaa waa dahabkiiya laguma ogola laakiin hadduu wuxuu wax aada u yar yahay oo ku dhex baaba'ay oo aan dahabna ka soo go-ayn fidana ka soo go-ayn markii la dhalaaliyo meeshaasi waxba dahab ma jire waa wax yaroo ku dhex baaba'ay eh wax ka soo qaad ma laho iska xalaal buu noqonaya wayaxrumu aydan sidoo kale waxaa xaaraana isticmaalu linaai weelkii in la isticmaalo almatliyi lagu dheehay bidahabin dahab aw fidatin ama fido in xasala waa hadduu ka soo go-ayo min ailaa'i waxaan dheeha ah shay-un wax hadduu ka soo go-ayo bicardihi cala naar markii dabka loo bandhiga ee dabka la saaro lagu dhalaaliyo yacni cagsiguna waa saasoo kale weelkii dahabka ahaa ama fidada ahaa haddii lagu dheeho nuxaas ama maado kale oo aan dahab iyo fido ahayn haddii dheeh looga dhigo iyadana waxaynu eegaynaa waxaa dheeha laga dhigay haddii aynu dhalaalinno wax soo go-aya ma noqonayaayo waxaweye nuxaasimay nooga soo xasilaysaa meesha mise waxba ka soo go-i maayaan hadday wax ka soo go-i karaya ay tahay oo soo xasili karaya dee waxaa la isticmaalayaa markaa waa nuxaastiiye way xalaal bay noqonaysaa gudaha eegi mayno dahab baa gudaha ku jira eegi mayno mar haddii wixii dushee la isticmaalayay uu nuxaas yahay wax jirana uu yahay oo soo gu-i karaya haddii laakiin wax soo gu-i karaya aanu jirina wax ku dhex baaba-ay nuxaastii ay tahay markaana dee dahabkii unbaa xukunka yeelanaya fidadiiyo xaaraan buu noqonay markaa mar walba waxaad eegi waxaan dusha yaallaa wax soo gu-i karaya ma yahayoo dee xaqiiqo leh oo aan baabi'in hadduu wax xaqiiqaleh oo aan baabi'in uu yahay xukunka isagaa yeelanaya isaga ayaa la xukumi haddii uu wax ku dhex baaba-ay oo aan waxba ka soo go-aynin uu yahayna dee waxa weeye isagu wax jira maahee wixii weelku asal ahaan uu ka samaysnaa ayuunbaa xukunka la siinaya wayajuusu waxaa bannaan haddaba isticmaalu inaain weel in la isticmaalu inaai hayrihimaa labadan wixii aan ahayn weelkii laga sameeyey hadaad isu idaafaysa saasay noqon hadaad tidhahdo inaain hayrihimaa wayajuusu waxaa bannaan isticmaalu inaain weel in la isticmaalo hayrihima aan labadan ahayn iyaduna waa saasoo kale isku midun bay noqonayaan weelkii aan dahab iyo fido ka samaysnayn in la isticmaalaa way iska bannaantay ay hayri dahabi walfidati dahab iyo fido kii aan ahayn baa loo jeedaa min alawaani ee weelasha ahaa waa la isticmaali annafiisati xataa tii qaaliga ahayd ba hadduu doono ha noqdee waxyaalaha qaarkoodo dahabkaba ka qaalisan baa jira macdanta qaarkeed oo dahabkaba ka qaalisan hadduu doono taabaha ka samaysnaadee kol haddaanu dahab iyo fido ahayn weelkii waa iska xalaal ka inaai yaaquutin sida yaaquudka macdanta ah weelkii laga sameeyey oo kale qiimo kasta iyo qaali kastaba ha ahaadee haddana wuu iska bannaan yahayoo dee dahabkii fidada aad baa loo yaqaanay baa la yidhi oo quluubtii fuqarada ayaa markay aragta adigoo dahabkii ku warwadhay oo meel walba dhigtay markay ku arkaan way niyad jabayaan iyagiina saddexdii waqti bay la dagaalamayaan adigiina weelkiibaad maaragtay dahab ka dhigtay iyo waxyaalihii aad meelaha iska dhigdhigaysay markaa si aanay taasi u dhicin baa loo xarimay baa la yidhi macdantan kale maba yaqaanaan fuqaradu dahabkiiyo fidada way maqlaane ama way maaragtay yaqaanaan laakiin waxaan kale maba yaqaanaanba markaa waxaanaad meesha dhigatay wuxuu yahayba garan maayaanba wayaxrumu waxa xaaraan ah alinaau weelkii almudababu lagu ragcay bidabbati fidatin ragcad fido ka samaysan fido ah kabiiratin oo weyn curfan curfi ahaan yani dadku markay arkaan ay odhanayaan waa i weyn liziinatin oo quruxna looga dan lahaa markaad weelka samaysanaysa maaragtay lagu samaynayey koobkan ama bilaydhkan ama maaragtay waxaan laguu samaynayey ama disti danba laguu samaynayey baa waxaad tidhi intaa waxaad iga dhigtaa fido qayb ka mida markaa dee ragcad bay iska noqonaysa marday qayb uun tahay wax markaa fido lagu ragcay buu noqonaya intaa fido ka dhiga baa tidhi markaa qurux baad ugala dan lahayd ilan faa'iido kale meeshan may jirin haddii haddaba intii ay in weyn tahay oo dadkii markay arkaan odhanayaan in weyn baad ka dhigtay la odhanayo curfi ahaan xaaraan weyn wayaxrumu waxaa xaaraan ah alinaau weelki almudababu lagu ragcay bidabbati fidatin fido ragcaddeed kabiiratin oo weyn curfan weynida waxaynu ka eegaynaa xaggii curfigee weeye curfi ahaan waa tu weyn liziinatin quruxna looga dan lahaa fain kaanat hadday tahay kabiiratan mid weyn laakiin lixaajatin baahi ay keensatay oo baahidaasi maxay noqonaysaa weelkaa kaa jabay weelka ayaa kaa jabay markuu kaa jabay de inaad markaa laxaamado iyay noqotay fido iigu laxaamadaa tiri ama wax kale aad heshid ama yaanad heli laakiin jabniin baa keenay inaad waxaan ku ragcdood ku samayso deetana waad ku ragcdo waad ku samaysay jaaza way banaan tahay maca alkaraahati iyadoo la karaahiyeysanayo way banaan tahay maadaama ay baahi jirtay oo jabnin uu jiray waana la karaahiyeysanayaa maadaama ay weyn tahay aw sagiiratan wain kaanat sagiiratan haddayse yar tahay curfan curfi ahaan markaynu eegno way yartee ma weyna liziinatin qurux baanad uga dan lahayd oo markii weelka la samaynayay baaba tiri iigu dara intaa yari dhigta iiga dhiga maalan fido iiga dhiga waa qurux markaa laakiin way yar tahay kurihad waa la karaahiyeysanaya oo kol haddii ay yar tahay xaaraan noqon mayso ee way iska bannaanaan mar haddii qurux aad uga dan lahayda baahiye aanay jirinna karaahay noqotay aw lixaajati wain kaanat lixaajati wain kaanat sagiiratan curfan lixaajati hadday yar tahay xaajana ay keensatayoo weelku uu kaa jabay ood sidaa ugu samaysay falaa tukrahu way bannaan tahay weliba karaahiyana male mar hadday labadaa isu geysatay waana yar tahay baahi baana keentay markaa waa xalaal karaahana male amaa dabbatu dahabi ragcaddii dahabka ahayd iyadu fataxrumu muطlaqan weligeedba iyadu waa xaaraan ama ha yaraato ama ha weynaato ama qurux ha loogala jeedo ama weelkoo jabay ha lagu hagaajinayo dahabkii isagu mar walba xaaraan weeye in weelkii lagu sameeyaa kamaa saxaxahu nawowiyu sida imaamu nawowi uu saxay uu markaa waxa weyaan madhabka ka dhigay saas weeye faslun fi isticmaali aalati siwaak fasalkanna waxaa lagaga waramayaa isticmaalkii aaladii cadayashada wixii cadayashada loo isticmaalay oo dee cadaygii noqonay wa huwa cadaygu min sunani lwuduui ama cadayashadu min sunani lwuduu weysada sunnayaasheedii bay ka mid tahay wa yuطlaqu siwaaku ayضa magacan asiwaak waxa kale oo loo isticmaalaa af carabi ahaan oo lagu iطlaaqa calaa maa wixii yustaaku bihi lagu cadayanayey marka ereyga siwaak dhinac waa masder oo saaka yasuuku sawkan wa siwaakan waa cadayasho in la cadaydo siwaak waa la yidhaahda wixii lagu cadayanayay laftiisoo cadaygii ahna siwaak waa la yidhaahda ayuu ku leeyahay marka asalkiisa waa masder aaladiina waa la yidhahdaayo siwaak iyadana waa la yidhahdaa buu yidhi min araakin kaasoo ka samaysan geedkii geed cadayga wa naxwihii iyo wixii lamidka ahaa wixii ladoonabaa laga sameeye wixii lagu cadayanayeyna siwaak waa la yidhaahdaa ficilkii oo cadayashadii ahna dee waaba asalkii siwaaka ereygani uu markaa loo dejiyey wasiwaaku haddaba cadayashadu in la cadaydaa mustaxabbun mid markaa la jeclaysanayo sunna a weeyi fii kulli xaalin xaalad kasta oo lagu jiro walaa yukrahu xataa lama karaahiyeysto tansiihan ay karaahata tansiihin waa iska masder markaa waxay noqon mafcuul mutlaqaynu ka dhigaya karaahata tansiihin karaaho markaa aan xaaraan ahayne een maaragtay waxa weeyaan tanziih una in dadka markaa la leeyahay iska nasaho iska maaragtay iska iska kor yeela iska markaa kor tanziih waxa weeye inuu qofku wixii iska dhowro iskala weynaado marka iska kor qaada weeye oo ka weynaada inaad markaa samaysaan ayaa tanziih markaa la odhanaya marka walaa yukrahu cadaygii lama karaahiyeysto tanziihan iyadoo karaahadu ay karaahatu tanziih tahay ilaa bacda azawaali haddii markaa la gaadho mooyaane markii qoraxdu ay suusho lisaa'imi qofkii soomana ayaa loo karaahiyeystaa fardan soonkaasi faral ha ahaado aw naflan ama sunno ha ahaado cadaygii waa sunne wakti la karaahiyeystaa ma jiraan karaahatu taxriim hadday tahay maba jirtaba wakti uu cadaygu xaaraan yahay maba jirayso haddaanu de qofkii salaad ku jirin adigoo salaaddii ku jira haddaad bilowdo dee salaaddii baa kaa jabaysa oo ficilkiibay de imanaysaa xaggaasunbay ka imanaysa laakiin sidiisa cadaygu marnaba xaaraan uma ah waayo mar la karaahiyeysto oo karaahatu tanziih yacni wax laga fiican yahay uu noqdaa miyey jirtaa wuxuu yidhi waa xaaladaa keliyaho waa qofkii soomanaa marka qoraxdu ay suusho oo bartankii maalinta la dhaafo oo salaaddii duhur ay soo gasho ilaa intay qoraxdu ka dhacayso watazuulu lkaraahatu karaahadaasi waxay ku dhammaanaysaa ku zuulaysaa biguruubi shamsi qorax dhaca markay qoraxdu dhacdo ayuu haddana iska cadayanoo loo ogolaanayaa oo aan karaahadii ay meesha ka baxaysa wakhtaara nawowiyu imaamkii yaxya binu sharaf annawowi wuxuu isagu doortay si shaksi ahaaneed wuxuu u doortay cadama alkaraahati muطlaqan marnaba inaan karaaha jirin iyadoo muطlaqan yani aan waxba lagu xidhaynin oo aan shardiba loo dhigaynin inaanay karaahaba jirin wakhti walba cadaygu uu yahay wax markaa wanaagsan marka madhabku laakiin waa sidii hore haddii ikhtaara lagu yidhaahdo waad la soconaysaa waad la haysataa ikhtaaradu qofkaa loo tiiriyey ayuunbay ku gaartahay laakiin madhabkii ma aha wa huwa ay siwaaku cadaygu ama cadayashadu fii alaaثati mawaadica saddex meelood marka la joogo ayuu ashaddu istixbaaban sunanimadiisu ay sii adkaanaysaa min hayrihaa waqtiyada kale ay ka adkaanaysa axaduhaa saddexdaa meelood ka koobaad goobta koobaad cinda tagayuri اlfami markaa de waa waa saddex wakti waktiga koobaad cinda tagayuri اlfami waa markii afku uu isbedelo urtiisii ama maaragtay midabkiisii min azmin azmi daraaddi azmigu waa maxay qiila waxaa la yidhi huwa sukuutu طawiilu aamuska dheer markaad muddo aamusnaato afkaagii isbedel baa urtiisii ku imanaya waqiila waxaa la yidhi huwa tarku lakli me waa cuntada ka tegiddeedo markaan muddo wax la cunin iyadana dee qofkii afkiisii urtiisii waxbaa iska bedelaya markaa labada tay doontaba ha noqote asmigu ama aamus dheer ha noqdo ama afxidhnaan dheeroo aan waxba la cunin ha noqote labada kii keenaba waa in markaa laga cadaydo cadayashadii way adkaanaysaa muakad bay noqonaysaa wa inamaa qaala wuxuu u yidhi musanifku abu shujaac waayrihi asmi iyo kayrkiiba oo kayrkii u raaciyey liyashmala si uu markaa u shamliyo u caam yeelo oo hadalkiisa u soo galo tagayura alfami isbedelka afkii ku imanaya bikayri asmin waxaan asmi ahayn ku imanayo afxidhnaan wax aan ahayn isbedelkii ku imanayeyna si isaguna uu meesha u soo galo ayaa wuxuu yidhi min asmin wakayrihi isbedel ku yimid afxidhnaan iyo iyo kayrkiiba oo waxaa kale muxuu noqonayaa ka akli dii riixin waaba sida iyadoo la cuno wax ur leh kariihin la karaahiyeysto ur la necab yahay wax leh oo waa maxay waxaas min suumin sida toontii oo kale wa basalin iyo basashii oo kale wa hayrihimaa iyo wixii kale lamidka ahaaye urta lahaa la karaahiyeysanayo markii la cunona yaan markaa isbedelkan afka ku yimid afxidhnaanba ku imanine iyada lafteedana dee in markaa la cadaydaa muakad bay noqonaysa والثاني meesha labaad waqtiga labaad cinda alqiyaami waa markii laga kaco ay istiqaadi laga tooso min annawmi hurdadi والثالث goobta saddexaad ama waqtiga saddexaad cinda alqiyaami ila salaati markii salaada loo kacayo fardan faralka ahayd aw naflan ama sunnaha ahayd salaadii faralka ahayd ama sunnaha ahayd marka loo kacayo weeye waqtiga saddexaadna walow afkaaga yaan wax isbedeli ku jirin yaanad markaa hurdo ka soo kicin kol haddaad salaad u kacayso inaad cadayato ayaa iyaduna muakad noqonaysa ويتأكد أيضا sidoo kale muakkad buu noqday uu wala adkeeya cadayga fi ghayri thalathati almadhkura saddexda la soo sheegay wax aan ahayn mimma huwa ghayr ka soo ah wixii madhkuru lagu sheegay fil mutawwalati kutubta dhaadheer kutubta dhaadheeri waqtiyo kalena way sheegaan buu yiri ka qiraa'ati alqur'aani sida markii qur'aanka la akhriyayo wasfiraari alasnaani hadii markaa ilkihi ay markaa cawlaan noqdaan urti ismay bedelin afkii urtiisi ismay bedelin laakiin midabkii baa isbedelay cawlaan noqday iyadana muakkad bay noqonaysaa wayusannu waxa la sunneeyaa an yanwiya bisiwaaki cadayashada inuu ula niyoodo as-sunnata inuu sunnihi gudanayo ilan gaalkiiba wuu cadaynaya marka si aad adiga iyo gaalkii u kala duwanaato hadii ay cibaado u noqoto sunnadii niyo oo niyadaha ka tagi wa an yastaaka biyamiinihi midigtiisa inuu ku cadido ayaa la sunneeya wayabda'a biljaanib alaymani min famihi dhinaca midiga afkiisana uu ku bilaabo وأن يمره كان عامدك إنه كبلاب قعدتي سيمدك إنه كعضيض وأن يمره إنه مرمريو مركا عضيقي أو مرمريو على سقف حلقه قيب تصرع مركا حلق جيسا ونقولي جيسا حق جيسا صرع إنه يدنا وصام مريو عضيقي سي مركا إمرارا لطيفا مرن لطيفا أو لبرسا ناديك لو إصلاوعي وعلى كراسي أضراسه سيدو كلام inuu markaa ilkihiisa een ama aan raahna ee gowsihiisa kursiyadooda kursiyadooda waa maxay waxa weeye gowsihi fadhi bay leeyihiin marka meelaha fadhigooda baa markaa kursi la oranayaa fadhiyada markaa gowsahana inuu iyagana dul mariyo kuwan kale way fiiq fiiqan yihiino iyagu da dushi waxba kuma laha waa dhinacyada oo labada dhinacyo baad ka maranaysa laakiin gowski fadhi fiican buu leeyahay fadhigiisaasi isagana de waxba geli kare inaad markaa cadaygii aad marisood ku cadaydo fasl fi wurud fi furud alwudu fasl hada fasl kan fasl weey oo macquud fi furud alwudu loo guntay oo lagaga waramayo weysadii arkaanteedii iyo maxaa faral ah wahuwa wuduugu bidammil waawi wawga marka la dameeyo alwudu la akhriyo fil ashhari sida caam ka ah ee la maartay waxa culimada agtooda ka caam baxday si kalena waa la yiraahdaa ismun lil fi'li wuxuu magac u yahay wudu markii la yiraahdo falkii aad qabanaysay oo weysaysiga ahaa inaad weysaysato weysaysashadii ficilkaaga ahaa ayaa wudu la yiraahdo wahuwa almuraad huna waana ka halkan loo socdo وبفتح الواو hadii uu la fatxiyo alwudu la aqriyo wudu hadii la yiraahdo ismun wuxuu magac u yahay lima yutawadda bi wixii lagu weysaysanayay marka wudu waa weysadii weysaysigii wuduuna waa biyihii lagu weysanay lagu weysaysanay ee imika Soomaaliga weysu weysa qaadashadii wadina weysa waan oranaynaa oo ficilkii weynaga weysale weelkii biyaha lagu shubanayna maxaan leenahay weysu marka laba macna inoo leedahay kelmadii weysu weysaysadii iyo iyo weelkii biyaha lagu qaadanay labadiiba weysa waa la oran karaa af arabigana wudu iyo wudu ba kala jira marka wudu waa biyaha laftooda lagu weesaysanayo kelmadan oo kaliya maaha dhowr kelmadood oo kala noocaasa jira waquud iyo wuquud baa lamida wuquud waa holac iyo maartay wixii inuu shidmo waa shidmidii waquudna waa wixii la shidayay sida xaabadii iyo ee batroolkii oo kale dad sheegaysa waquud baad oranaysaa wuquud ma oranaysid ويشتمل الأول كهراء هذا فعل كإيه إما كمركا مقصود كإيه وحكا كوبا ياهي على فروض وسنن ويسيسقي فر الله إيو سنة يالبولية وذكر المصنف إمامك أبو شجاع كتابك قرأي وحو الشيغي بويري في قول الفروض فروض أركانتي بوكو الشيغي في قوله هذا الكويري وفروض الوضوء ستة أشياء ويسد فروض ديدو ولح الرموض لح شيوي أحدها متك كوبات النية والنيذي ومعناها لغة اف عربي اهان معناهيدو القصد واوجيدو انه قفكو وخي اوجيدو دونيو وي وحقيقتها شرعا شرعي اهان حقيقتهيدو waxa way niyada qasdu shay shaygi in loo qasto oo la doono muqtarinan bi fi'lihi iyadoo rabitaanka iyo qasadkaasi uu yahay mid marka xaal uu yahay mid la xiriirsan falki inaad shaygi doonto oo rabitaankaagi uu la xiriiro sameyntiina weey markaasaa niyo la odhanaya fa in taraakhaa canhu haddii rabitaanka iyo doonitaanka falku uu ka dambe kali ka dambeeyo oo wakti u dhaxeeyo sumiya casman go-aan baa la yidhahda ee waxaa waan go-aansaday iyo iyo waan niyeeyey baa kala duwan waan go-aansaday waxa weeye waa imika ma samaynayo laakiin waxa weeye mar dambaan samayn doonaa lakin imika waa ii go-aan casmi buu markaa noqonaya marka wixii adigoo raba aad samayntiisii gudagashana waxaasi wax aad niyootay ayuu noqonaya wa takuunu niyatu niyadu haddaba waxay imanaysaa oo la doonayaa cinda gasli awali juz'in min alwajhi marka la maydhaya qaybta ugu horraysa wejiga marka biyaha aad taabsiinaysa wejigaaga waa inaad niyeysan tahay oo ujeeddadaadu ay tahay inaad weysaysato haddii adigoo wax kale ama aan waxbaba niyoonin aad markaa wejigii oo deetana istiraahdo uun markaad dhexda marayso uun weysaba ka dhig ood intii kale uun maydho oonad intii hore dib ugu celinin ee adigoo ni weyse niyoonin aad maydhay dee markaa weyse sidaa kuugu asixi mayso ay muqtarinatan xaal ay tahay niyadu mid markaa la xidhiidhaysa bidaalika aljuzi qaybtaa intaa ugu horeysa eed biyaha markaad wejiga saa u taabsiinayso waa inay niyadii jirto wixii ka dambeeya haddaad doonto iskaba mashquul laa bijamiicihi khasab ma aha intaad wejiga maydhaysoo dhan inaad qalbiga ku haysa inaad weysaysanayso walaa bimaa qablahu wixii ka horeeya maydhiga wejigana kuma fila waxa weye markaad wejiga maydhaysay waa inaad ujeeddada ay weyse ahayd walaa bimaa qablahu wixii markaa wejiga ka horreeyey sida biyihii soo qaadashadoodii iyo gacmo maydhiddii iyo taasina iyaduna kuma fila kol haddii niyadii markii wejiga la maydhayey aan la helin walaa bimaa bacdahu wixii wejiga ka dambeeya ama qaybtiisaa hore ka dambeeya in niyadii ay la xidhiidhaana ku anfici mayso ilaa aad intiina ku soo celiso haddaad intii ku soo celiso waa caadi marka fayanwi haddaba wuxuu niyoonayaa almutawadiu kii weysaysanayey cinda gasli maa dukira waxa aynu soo sheegnayoo wejiga qaybta ugu horraysaa marka uu maydhayo rafca xadain inuu xadakii iska kor qaaday xadadku waa maxay waa weyse la-aantii ama xadain min axdaaihi asbaabtii ayaa xadadka marna weyse la-aanta xadana waa la yidhahda wixii weyse la-aanta keenayna xada waa la yidhahda xadadku dhowr macnuu leeyahy macnayaashiisa waxaa ka mid a weyse la-aanta oo qofku markaanu weyse qabin waxaa la odhanayaa xada buu qabaa waa muxdi waxaan weyse la-aanta keenay laftiisana xada waa la yidhahda sida kaadidii iyo saxradii iyo dumar la taabta iyo waxaa weyse la-aanta keenayna xada waa la yidhaahdaa haddaba sheekhu maanta tuu doonaya waa sababtaa fayanwi wuxuu niyoon almutawadiu kii weysaysanaya cinda gasli maa dukira marka uu markaa wejiga qaybta ugu horeysa maydhayo rafca xadain min axdaaihi inuu iska kor qaadayo waxaa weysada ka jabiyey ee axdaadtii uu la yimid mid kamida yani maalan waxa weeyaan inuu markaa niyoodo kaadidii markaa ka timid wixii ay ku waajibsay inuu iska kor qaado kaadidii ama bawlkii uu niyoodo ama markaa waxa wey saxaradii wixii ay waajibisay inuu kor qaadayo ama qofkii dumaraayo taabtay ama hurdadii inuu hurdadii ka weysaysanayo hadduu niyoodo hurdadii inuu ka maydhanayo maarata xubnahan ka maydhayo hadduu niyoodo way ugu filan tahay marka haddii waxyaalo kalena ay jireen wixii kale waxba daruuri ma mar hadduu tan sheegay intii kale way ugu filan tahay waxaa kaloo ku filan inuu markaa dee waxa weeye wy xadadkii iska kor qaadayo inuu niyoodo oo xadadkana uula jeedo weyse la-aantii weyse la-aantii baan iska kor qaadaya hadduu niyoodana way ku filan tahay aw yanwi ama waxaabu niyoon istibaaxata muftaqirin ilaa wuduu inuu banaysanayo wax weyse u baahan maxaa weyse u baahnaa salaadii awaafkii kuwaasaa weyse u baahnaa hadduu qofku niyoodo inuu xubnahan maydhayo si uu u tukado uu salaad u banaysto ama si uu awaaf u banaysto ama si taabashadii kitaabka qur-aanka ah aan u banaysto ayaan wejiga iyo gacmaha iyo lugaha maydhaya iyo madaxaan masaxo buu niyooday dee weyse way ugu filan tahay walow yaanu ereyga weyso qalbiga ku qaban oonu niyooninbe aw yanwi ama wuxuu niyoon fardal wuduu'i weysadii faralka ahayd inuu weyse farale weysaysanaya hadduu niyoodana yaanu xadaba niyoon yaanu salaadba naysigeedba niyoon inuu weyse farale weysaysanaya hadduu niyoodo iyaduna way ku filan tahay aw ilwuduu'a faqad xataa tii faralka ahayd haddaanu raacine uu niyoodo inuu weysaysanayo iyadu lafteeduna way ku filan tahay aw iطahaarata can ilxadai ama inuu xadadkii ka ahaaro qaadanayo weyseba muu niyoona ahaaru niyooday xadadkii baan ka ahaaro qaadanayaa buu niyooday waxaasoo dhan waa isku mido way ku wada filan yihin fain lam yaqul can ilxadai haddaanu xadadkii odhanin oonu xadadkii niyoon u niyoodo un inuu ahaaro qaadanayo wuxuu bilaaba inu xubnihii maydho markaa niyadan wuxuu ka qabto waa ahaaro qaadanaysa lam yasixa taasi kuma filla maxaa yeelay tahaaradii de way noocyo badan tahay noocay tahayna muu sheegay waidaa nawaa haddaba markii uu niyoodo maa yuctabaru wixii markaa tixgelinta lahaayee wax kasoo qaadka lahaa min haadihi niyaati qaababkaa loo niyoonaya aynu sheegnay tii muctabarka ahayd ee ansaxaysay marka uu niyoodo washaraka baa markaa ii qoran laakiin meeshan wa ashraka bay ku fiican tahay sharaka haddii rada la shadana waa laga yaabaa inay iyaduna macno yeelato laakiin ashraka bay ku fiican tahay wa ashraka macahu oo uu la wadaajiyo uu raaciyo niyata tanadufin isnadiifin niyadeed aw tabarudin ama isqaboojin niyadeed buu raaciyey saxa wuduu'uhu weysadiisi way ansaxaysa wuxuu niyooday inuu weysaysanayo isqaboojinayana kulayl buu dareemayy markaa laba niyuu israaciyey soo ma inuu weysaysanayo isqaboojinayana weysadii niye u ansaxaysaa way u ansaxaysaa baa maxaa yeelay isqaboojintan xataa haddaanu niyoonin dee kollayba wuu qaboobayaa markii uu weysaysto ama wuxuu niyooday isnadiifin waanan weysaysanaya waanan isnadiifinaya iyaduna waa caadiyo weysadii way u asaxaysaa wa ashraka macahu haddaynu saa u akrino haddii washaraka sidan hadda ii qoran aniga la akriyo waa in niyada aynu markaa aynu rafcinno oo washaraka macahu kaa la niyooday uu la wadaago uu la soo galo niyatu tanadufin isnadiifin niyadeedna ay la soo gasho niyada markaa la rafciyo lakin haddii niyadii la nasbiyo halkaa hore in ashraka la keenay noqonaysa wahaani faralka labaad faralkii koobaad waa niyada kii labaadna gaslu jamiici اlwajhi wejigoo dham dhan waa in la wada maydho oon waxba laga tegin wejigii waxadduhu wejiga xuduuddiisu tuulan haddaynu xaggii dherarka ka eegno waa maa bayna manaabiti shacri الra'si haaliban maa bayna inta udhaxaysa manaabiti shacri ra'si timaha madaxu halka ay ka baxaan ay ka bilaabmaan haaliban sida dadka maaragtay u haalibkee badan laga bilaabo ee inta udhaxaysa iyo wa aakhiri laxyayni labadan lafgarood lafgaray ama maarata laftan garhka uu ka baxeeya halkan ee daanka labada daan halkay isugu yimaadaanay markaa ku kulmaan ee ugu dambaysa marka halka timuhu sida haalibkee caadiga ah dadka ay ka bilaabmaan timaha madaxu halkay ka bilaabmaan laga soo bilaabo ilaa labada daan halkay ku kulmaan oo halkaa noqonaysa intaa weeyi markaa wejiga dharar ahaan balaciisiina waa akhiri laxyeyn laxyeynkiibuu inoo sii fasiraya wuxuu yidhi wahumaa laxyeynku ama labada maaragtay lafgarood alcadmaani waa labada lafood alladaani labadaasoo yambutu calayhimaa ay markaa ka baxdo alasnaanu asuflaa ilkaha hoose labada lafood ee ilkaha hoose ay ku dul yaalaan marka waa labadii daandi yajtamicu wuxuu ku kulmaa buu yidhi muqadamuhumaa xaggooda hore waxay ku kulantaa fi daqani meesha daqanka la yidhahdo adaqan waa intan intan garhku ka baxo intana daqan la yidhahdaa dee halkaasay labadii daan isugu imanayaan qeybtoodii hore wa mu'akharuhumaa qeybtoodii dambana waa waay ay taallaa fi ludunayni labada dhagood bay ag taalla yani laftani halkan way ku kulmayaan mid walbana qeybteedii dambe dee dhegtiibay markaa ay markaa ay ku ag dhammaanaysa marka de aggan way ku kulmayaan maahe laakiin muaharkii xaggoodii dambena waa ilaa dhegta wey yani waa markaa laftii bu imika noo sheegaya wejigii maaha marka wejigii waxaa lainoo sheegay halkay timuhu ka baxayaan sida caadiga ah sida caadiga ah maxaa lagu saaraya dee qofkii bidaarta lahaa timihii waxaa laga yaabaa meel shishe inay ka bilaabmaan sidoo kale dadka qaarkood baa jiroo timahoodu ay wejiga soo galaanoo aam baa la yidhahda af carabiga waa qof aam ah aman baa la yidhahda inay timuhu xaggan usoo durkaan kaasina halkan ay maaratay timuhu ku joogaan uu ka bilaabi maayo maydiga eh halka dadka sida caadigaa ay ka bilaabi jireen buu ka soo bilaabay oo timihii qayb ka mida ayuu maydhiba ninkii qofkii bidaarta lahaayee timihiisu ay durkeenna isaguna la odhan maayo intaasoo dhami waa wejiga soo wada maydha wuxuu ka bilaabayaa halkii caadiga ahayd buu ka bilaabaya waxadduhu cardan xadkii wejigu xaggii ballaca hadday noqoto maa bayna aludunayni waa inta labada dhagood udhaxaysa labada dhagood inta udhaxaysa iyada markaa wixii la siman halkaa watadka tiirkaa yar ee dhegta kurtinkaa yar ee dhaguha ay leeyihiin labadaa kurtin ayuu wejigii ku joogaa ballan ahaan marka iyo wixii la siman baad markaa raacaysa timo yaroo halkaa ka soo baxaa unbaa laga tegaya marka intaasoo dhan waxaa lagaa doonaya inaad wada maydho inaad wax ka tagta lama ogola waidaa kaana cala alwajhi wejigii hadduu ay dul yaallaan ama ay ka baxeen shacrun khafiifun timo khafiifi hadday wejigii ku yaallaan aw kahiifun ama timo markaa cufani hadday wejigii ku yaallaan wajaba waxaa waajiba iisaalulmaai biyihii in la gaadhsiiyo ilayhi timaha in la gaadhsiiyo maca albasharati ilaa iyo diirka la gaadhsiiyo allatii taxtahu diirkii ka hooseeyey timihii wejiga ku yaalay waa in timihii la maydho diirkii iyo haraggii ka hooseeyeyna waa in biyihii la gaadhsiiyo oo la maydho waxbuu ka soo reebaya wuxuu yidhi wa amaa lixyatu rajuli ninka garhkiisii alkahiifatu ee markaa cufnayd oo ta cufani waatee bian lam yara suuradeedu waa in aanu arag almukhaaabu qofka loo u sheekaynayuu la hadlayaa basharataha diirkii aanu ka aanu ka arkaynin min khilaalihaa dhexdeed garhku wuu cufan yahay goormaa la odhanaya ama timahani way cufan yihiin marka qofka ku ag fadhiya ad u sheekaynaysaa aanu diirkii iyo haraggii ka dhex arkaynin fa yakfii haddaba taa kaiifkaa cufan waxaa kugu filan garhkii cufnaa gaslu daahirihaa qeybteedaa muuqata in la maydho bikhilaafi alkhafiifati waxay ka gedisan tahay xaal ay tahay mid ka gedisan tii markaa khafiifka ahayd wahiya ta khafiifkii maa yara almukhaaabu waa ta uu arkayo qofkaad u sheekaynaysaa basharataha diirkeedii uu ka dhex arkayo min khilaaliha iyada u ka dhex arkayo fayajibu taa khafiifkaa waxaa waajibi iisaalu lmaai biyihii in la gaadhsiiyo libasharatihaa diirkeedii ka hooseeyey in markaa la gaadhsiiyo ayaa waajib wbikhilaafi iyo iyadoo ay khilaafsan tahay lixyati اlmar'ati qofkii dumar ahayd ila lixyati rajuli buyna yidhi ninka garhkiisii garhkii marka waxaa soo gelaya shacaru caaridayn shacarka la timaha la yidhahdo labada daan timihii ku yaalay oo caaridayn baa la yidhah arabiga lixyada waxoo dhanba lixyo waa la wada odhan karaa haddii laakiin lasii dhuuxo lixyadu waa intan kana caarid baa la yidhaahdaa qaybaha dhinacan ka baxay daanka labada daan garhka timaha ku yaala caaridayn baa la yidhahdaa af carabiga macnaha u khaaskii waa caaridayn lixyana waa shacaru daqan marka waxoo dhanna lixyo waa laysla wada odhan karaa marka imika imaamku lixyo wuxuu ula jeedaa caaridaynkii iyo shicir timihii markaa daqanka ku yaalay labadiiba marka waa xaggii raggii buu yidhi wa bikhilaafi lixyati lmar'ati waxay taa kaga gedisan tahay buu yihi garhka raggu garhkii u soo baxay qofkii dumar ahayd iyo walkhunhaa qofkii labiibka ah labadaasi haddii garh u soo baxo ama khafiif ha noqdo ama kaiif ha noqdee fayajibu waxaa waajibi iisaalulmaai timihii biyihii in la gaadhsiiyo libasharatihimaa ilaa iyo gudahood diirkii in la gaadhsiiyo biyihii diirkii ka hooseeyey inay biyuhu gaadhaan ayaa waajib noqon walow kaufaa kuwa cufanba hadday doonaan ha noqdaan timahoodaasi haba cufnaadaane garhkoodaasi iyaga garh markaa la tirinaya ma aha oo dee gabadhii haddii garh usoo baxo inay iska xirtaa laga doonayaaba qofkan kale labeebka ahna la garanba maayo ma dumar baa mise waa rag markaa inuu de dumar yahay baaba dhici karta dumarkiina waxaa laga doonayey inay biyaha gudaha ay gaadhsiiyaan markaa isaguna ha gaadhsiiyo walaa budda waxaa lagama maarmaan ah maca ghasli ilwajhi markii wejiga la maydhayo ama wejiga maydhigiisa la jirkii min gasli juzin in la maydho qayb min ara'si madaxii ka mida markaad wejigii maydhayso qayb haba yaraatee madaxii ka mida inay biyihii gaadhaan oo la maydho dee khasab bay noqonaysaa waaraqabati qayb qoortii ka mida wamaa taxta daqani iyo laftii garhka wixii ka hooseeyey yani wuxuu leeyahay wejigii markaad lagu yidhi wada gaadhsii biyaha dee wejigii si aad u wada gaadhsiiso waa in madaxii wax gaadhaan oo timuhu halkii ay ka baxayeen suuragal maaha inaad wejigiina wada maydho madaxii wax ka midana aanad waxba maydhin waayo dee wejigii iyo madaxii way isgaadhayaan oo iyagiibaa markaa waxa weeye xadka udhaxeeyaa wax aad u yar uu yahay marka waxaad ku qasbanaanaysaa madaxii wax ka mida inaad biyaha gaadhsiiso sidoo kale qoortii dee dhinacyadana iyadana ka gaadhayaano marka lagu yidhaahdo ilaa iyo halkani waa wejigiiiyo maydh dee qoortiina halkan ay ka soo gelaysaa deetana in markaa iyadin wax soo gaadhaan khasab bay noqonaysa waynagii nidhi laftan hoosteedaasi qofkii aan garhka lahayn ayaa uu wejigiisii ku joogaa marka halkaa markuu maydhayo dee in yaroo xaggii hoose ihina iyaduna waxaa khasab noqonaysa inay markaa qoyaankii uu gaadho oo biyihii ay gaadhaan والثالث واجبك أما الركن صدحات وحوي غسل اليدين مع المرفقين إن لبدي قعمود لما يرو يدو لبدي حصل لا يكتشرا ولبدي حصلنا لما يري فإن لم يكن له مرفقان قفك هدي أعنو لبا حصل بلهين حصل لبا الله أبورين قعنتيسو قربك يوحى اسكو حيقا أون كفكي wax dheer un baa u dhaxay ul dheer un baa u dhaxayso aan laabatadan balahayn maxaa markaa qofkaasi uu samaynaya uctubira waxa la qiyaasi qadruhumaa intii markaa halkii ay ku beegnaan lahaayeen baa la qiyaasi labada xusub oo qof isaga jooggiisaa soo kala leh ayaa la eegi baa la yidhi gacantiisa ayaa la mitirinayo deetana xusulkii halkuu kaga beegmay ma rubucbaa waxa weey masulis ba saasa loo oran oo xaqi marka waxa la oran gacantiisi marka laga soo bilaabo een marka laga soo bilaabo garabka ila iyo farihi waa inta soo mitir xusulki waxa weey sentimitirka halkaas dabcan inta inta soo sentimitir baa noqonaysa mitir baa gaarayse waa inta soo sentimitir baa leeyahay sentiga ay marka xusulki ku beegan yahay baa la eegi hadii midalan ay noqoto lixdan sentimitir lixdan bay noqoto markaasaynu eegnayo sentimitirkii labaatanaad buu xusulkii ku beegmay kii labaatanaad buu ku beegmay marka waxay noqonaysaa labaatanna waa intan afartanna waa intan markaa afartankii lixdankii intay uga dhigmaan baa la eegi dee waa saddex meelood oo laba meelood sow maaha isagii gacantiisii baynu mitirinaynaayo isagiina maalan lixdankaa markay noqoto waxaynu leeyahay labaatan sentimitir un ka soo kac labaatan sentimitir baad ka soo kacaysaa afartanka kale ayaad maydhaysaa saasaa loo qiyaasay wayajibu waxaa waajibi gaslu maa cala alyadayni in la maydho wixii labada gacmood saaraa ee min shacrin tima ahaa wa silcatin iyo soobax kale labadii gacmood haddii tima ay leeyihiin timahoodii waa in la maydho ilaa gudaha waa in la maydho diirka la gaadhsiiyo biyihii haddii wax ka soo baxeen ka waran silcadu waa wax soo baxay ama fiix ama wax la mid haweenada ma hayaraado waxa weyna haduu doona habeen way xiraadeen silcada waxa ugu weyn inuu xabad xabad la ekaato qofkii maaratay xanuun ku yimaado oo wax weyn ay ka soo baxaan waxa la doonayaa dushiisii inuu wada mayro waxba ka tagi maayo wajigiina waa saas soo kale xubnaha kale dhamina waa saas soo kale meeshii waajibka ahayd wixii ka soo baxay dushiisii in la wada mayraa iyaduna waajib bay noqonaysaa وأصبع زائدة فرتي سيادة أهي دو لح فرود لي هذا وكلا فرتا يرى سيادة ميو كتغي يا انت كلو ميرا يا ما يدنا ان لا ميرا مر هدي ماشي واجب كاي كسو بخدي واجب بين قنيسا واظافير اظافير تنو عديه وجمع اظفور ظفر وعدده اظفورنا والميد جمعي سينا واظافير ظفرنا جمعيده واظفار marka cidiyihi haba dheeraadaan haday doonaan in iyagana la wada mayro gudahood iyo dibadoodaba waajib bay noqon wayajibu waliba waxa waajibi izaalatu ma tahtaha cidiyaha wixii ka hooseeyay in la zuuliyo oo min wasakh wasakh ahayd wasakhdaas oo yamnacu diidaysa wusuul almaa biyuhu inay gudaha galaan cidiyaha hoostoodi hadii wasakh ay ku ururto de waxa la doonayaa gudaha biyuhu waa inay gaaraan meel kasto maaragtay wax iska banaanay waa inay biyihii gaaraan marka wasakhdani haddii ay ka hor joogsanaysa biyihii inay halkii ay gaari jireen ay gaaraan waa inaad wasakhdaan suuliso waajib bay noqoni waraabicu rukniga afraad masxu bacdi ara'si madaxii wax ka mid ah waa in la masaxo min dakarin aw unhaa aw khunhaa madaxii markaa qof lab ku yaalay ama qof dhidi ku yaalay ama qof labeeba ku yaalay wax ka mid ah in madaxii la masaxo qofku nooc doonaba ha noqde iyaduna waajib weey aw masxu ba'd sha'rin hadii madaxii oo diirkii hadaan la masaxaynin waa in la masaxo timihii ku yaalay wax kamid ah masxu ba'd sha'rin tima wax kamid ah in la masaxo fi hadd ar-ra's timaha soo hadkii ra'siga ku jira xuduudi madaxa aan ka bixin timaha masaxayso yani waxa weey hadaad diir masaxdo qayb diirkii kamid hadaad masaxdo way kugu filan tahay timihii qayb kamid ah hadaad masaxdana way kugu filan tahay laakiin marka timaha masaxayso timahaasi waa inaanay xuduudda madaxa ka baxaynin oo timaha ka baxaya maxay ahaayeen yani dumarkii timo dhaadheer bay marka qaar kood leeyihiin haddii timaheedio kor u xidhan una xagga sare ka masaxdo dee u ansixi mayso waxaynu eegaynaa halkaa aad masaxday marka timaha la sii daayo ee tim waliba dhinaci ay ka dhaadhacaysa ay ka dhaadhacdo kuwii xagga dambe ka dhaadhacaya aggoodii dambe loo sii daayo kuwii hareerahan ka dhaadhacaya hareerahoodii loo sii daayo ee tim walba dhinaceedii loo sii daayo intii aad masaxday hadday madaxii soo dhaafayaan de markaa madaxaagima masaxan laakiin haddaanay soo dhaafayn oo aad gunta ka masaxday ama timahaagu marka horeba ay gaabnaayeen oo timahaagii oo gaabano aad masaxday oo wax madaxii soo dhaafaya aanay ahayn masixitaankii wuu ku asaxay markaa tintiioo soo daysan xaggan laga masixi maayo hoose iyadoo timihii kor ay u xidhan yihiinna xagga sare laga masixi maayo meel haddii lasoo dhaadhiciyo timihii aan madaxii ka soo daadegaynin waa in ay tahay meesha la masaxay wuxuu yidhi walaa tatacayanu ma caynoobayso oo khasab noqon mayso alyadu gacantii lilmasxi markii madaxa la masaxaya inaad gacanta ku masaxdaa khasab noqon mayso haddii aad wax kale intood qoyso aad ku masaxdo caadi weyn bal yajuusu wuu bannaan yahay masixitaankii madaxu bikhirqatin in markaa maro lagu masaxo wagayriha iyo wixii kale maarata aad ku masaxaysaba way kuu bannaan tahay gacanta inaad ku masaxdaa khasab ma ah walow kasala ra'sahu madaxiisii hadduu maydho badala masxihaa iyadoo markaa kasligaasi xaal uu yahay mid ka bedela masixitaankii halkii uu ka masixi lahaa biyuu ku shubay oo u maydhayba jaaza way iska bannaan tahay way u gudaysa maxaa yeelay maydhitaankani dee masixitaan iyo siyaadaba wuu yahay wakadaa waxaa la mid ah low wadaca haddii uu dhigo yadahu gacantiisa almabluulata oo qoyan walam yuxarikhaa aanu dhaqdhaqaajinin gacantiibu sidaa madaxa u duldhigay sidaaba muu odhanin gacantiisii way qoyantao biyuu ku soo qaaday saasuu u duldhigay muu dhaqaajinin jaaza iyaduna way bannaan tahayoo wax mushkilada ma laha laakiin in la dhaqaajiyo ayaa wanaagsan wاlkhaamisu rukniga shanaad gaslu rijlayni labadii lagood in la maydho maca alkacbayni maca kuraamihi oo labadii kuraamoodna la raaciyo in lam yakun wa haddii aanu ahayn almutawadiu qofkan weysaysanayaa laabisan lilkhufayni mid khufkii xidhan fain kaana laamisahumaa hadduu khufkii xidhan yahay wajaba calayhi waxaa ku waajibi uun masxu lkhufayni inuu labadii khuf masaxo aw kaslu rijlayn ama uu lugihii maydho labadaa kuu doono iyuu qaadani wayajibu waxaa waajibi gaslu maa calayhima markii lugaha la maydhayo in la maydho wixii dushooda saaraa oo min shacrin timaa wa silcatin soobax aha wa usbucin zaa'idatin far siyaadaa kamaa sabaqa filyadayn isanu gacmahaba ku soo sheegnay wasaadisu kii lixaad atartiibu fi lwuduu'i waa in weysadii la kala horreysiiyo oo loo kala horreysiiyo calaa maa ay ilwajhi aladii qaabkii dakarnaahu aynu usoo sheegnay qaabkii aynu usoo sheegnay inu kala dambeysiinay in weysadii loo kala dambeysiiyo fii caddi lfuruudi markaynu farallada tirinaynay iyo arkaanta sidii aynu u kala dambeysiinay waa in loo kala dambeysiiyo falow nasiya tartiiba hadduu tartiibtii ilaawo lam yakfi ku filaan mayso weysadii u ansixi mayso walow kasala hadday maydhaan arbacatun afar qof hadday maydhaan acdaa'ahu xubnihiisii dafcatan waaxidatan hal mar hadday wada maydhaan biidnihi isagoo isagu u fasaxay oo ii maydha yidhi irtafaca waxaa meesha ka bixi uun xadadu wejhii wejigiisa xadadkiisii faqad oo keliya tartiibtii baa waajiba baynu nidhi afartii xubnood hadduu hal mar wada maydho ama isagu ha wada maydho ama dad ha qaybsadaanoo qofba meelaha ku qaybo hal mar xubnihii ha la wada maydhee afartii xubnood afarta xubnood waa maxay waa wejigii labadii gacmood waa isku xubin keliya ayay xisaabsan yihin iyo madaxii iyo labadii lugood oo xubin keliya isku xisaabsan ayay afar qof qaybsadeen hal mar iyay wada maydheen ama isagii baaba hal mar waxa weeye wada maydhay hadday dee u suuragal tahay oo kuwana markaa biyihiibu ku dhaadhicinayaan labadana saasoo kale waxbaa u suuragalay afartii ayuu hal mar wada sameeyey wejigii unbaa u maydhan inta kale dee tartiibtii bay u baahan yihiinoo waxba uma ansixe waayahay wuxuu yidhi wa sunanuhu sunnayaashii weysadu wa sunanuhu ayilwuduu'i weysada sunnayaasheedii casharatu ashyaaa waa toban arrimood wa fii bacdi nusakhi lmatni matniga abushujaac nusakhdiisa qaarkeed waxaa ku qornayd cashru khisaalin waa isla shan shay toban shay iyo toban arrimood unbay keliin waa isku midu kow altasmiyatu awalahu in bismi illaahi la yidhaahdo bisinkii la qabsado bilowga weysada wa aqaluhaa waxa ugu yar bismi illaahi in la yidhaahdo wa akmaluhaa waxaa dhammaystiran ugu dhammaystiran bismi illaahi araxmaani araxiim in la yidhaahdo fain taraka hadduu ka tago atasmiyata bismi illaahida awalahu bilowgii weysada ataa biha bismi illaahi dii wuu la imani fii anaa'ihi dhexda weysada isagoo maraya markii bilaabayey ayuu ka tegey ama wuu ilaawey ama ogaan buu uga tegeyba waxa fiican inuu waxa weeyi inta aanu weysay dham bismi illaahi la yimaado waliba bismi illaahi awaluhu wa aakhiruhu inuu yidhaahdo ayaa fiican fain faraqa hadduu dhammeeyo ka dhammaado min alwuduu'i weysadii weysadii hadduu ka dhammaado isagoon bismi illaahi odhan lam yati biha markuu dhammeeyo waxba bismi illaahi odhan maayo wagaslulkafayni waxaa kaloo sunnaa labadii kaf ama labadii curcur in la maydho ila alkuucayni ilaa iyo kuuca kuucu waxa weeye waa mafsil halkan mafsilkaa loo jeedaa iminka sidiisa kuuc waa waa laftan laftaa xigta markaa suulka laftaa yaree soo yar taagan soo yar kuusan ee suulka xigta ayaa sideeda kuuc loo yidhaahdaa tan dhinaca kale faryarada xigtana kursuuc bay yidhaahdaa intan udhaxaysana rusqi bay yidhaahdaa intan udhaxaysa buuc baa isaguna jiro oo waxa weeyaan waa suulka lugta lafta adagee markaa ka horeysa ay soo taagan buuc baa la yidhaahda kuuc iyo buuca ma kala garanayo qofka laa yacrifu kuucahu min buuci qofka le waxba ma garanayo ayaa la kuuc iyo buucii kala garan maayo dee keebaa kuuco keebaa buuca kala garan maayo marka kuuc iyo kursuuc waa isku mide waa gacanta iyagu kaafkaasi waad la soconaysaa kaafka kafka unbaad raacinaysa saw kaf muu ahayn kani kaafka raaciyo kuuc iyo kursuucba waa halka rusqina wuu udhaxeeya kaa suulka lugtuna buuc baa la yidhaha isagu badaasu markaa wata haddaba ilaa iyo kuucoo halkana markaa laabatadana loo jeedaa labadii gacmood ilaa laabatooyinka inuu markaa maydho qabla almadmadati intaanu luqluqashada bilaabin weey ayuu ka horreysay wayaqsiluhumaa wuu maydhi labadan kaf alaaan saddex goor in taradada hadduu ka shakiyo fii uhrihimaa inay daahir yihiin hadduu ka shakiyo qabla idkhaalihimaa intaanu gelinba alinaaa weelka hadduu weelka ka dhex darsanayo biyaha oo baaldi weyn doonay inuu biyo ka darsado hadduu ka shakiyo gacmihiisu inay daahir yihiin ama ha weysaysanay ama yaanu weysaysanine waxaa fiican in horta saddex jeer gacantii maydho intaanu weelkii gelinin weelkii almushtamila ay ku jireen calaa maain biyo duuna alqulatayni qulatayn ka yar si aanay u nijaasoobin fain lam yaqsilhumaa haddii aanu gacmihii maydhin kuriha lahu waxaa qofkan loo karaahiyaystaa amsuhumaa inuu dhex muquuro oo gacantii uu dhex geliyo biyihii iyadiioo aanu labadii gacmood saddex goor maydhin fain tayaqana hadduu hubo duhurahumaa labadiisa gacmood inay daahir yihiin lam yukrah lahu loo karaahiyeysan maayo amsuhumaa inuu markaa gacmihii uu dhex geliyo weelkii loo karaahiyeysan maayo wlmadmadatu waxaa kaloo sunaa markaa luqluqashadii bacda gasli اlkafayni markii labada kaf la maydho wayaxsulu wuxuu kugu xasili aslu sunati sunada asal ahaanteedii waxay kugu xasili fiihaa xaggii luqluqashada biidkhaali اlmaai inaad markaa biyihii geliso fi lfami afka haddaad biyihiiba afka geliso adigoo niyeysan weysadii de hore u soo niyeeyey ama yani luqluqashadii niyeysan afka markaad biyihii geliso asalkii sunnuhu wuu ku xasilay laakiin sunno dhammaystirani kumay xasilin sawaan waxaa isku mid ah adaarahu aadaarahu in labadii hamsaba markaa la qoro ayaa wanaagsane aadaarahu fiihi ama ku dhex warwareeji biyihii iyo dhaqdhaqaaji wamajahu oo haddana soo tuf amlaa ama labadaaba yaanu samaynin kii dhaqdhaqaajiyey iyo kii aan dhaqdhaqaajin kii soo tufa iyo kii aan soo tufin mar haddii biyihii afka la geliyey asalkii sunnuhu wuu xasilay fain araada alakmala hadduu sida ugu dhammayska tiran ee sunnaha dhammayska tiran doonayo majahu wuu soo tufi sidoo kale waanu dee dhaqdhaqaajin biyihii afka wuu ku dhex dhaqdhaqaajin waanu soo tufi walistinshaaqu sandaarsigii baa isaguna sunno ah bacda almadmadati markii la luqluqdo kadib wayaxsulu isaguna wuxuu ku xasili aslu sunati sunada asalkeedu wuxuu qofkii ku xasili fiihi fi listinshaaqi xaggii markaa sandaarsiga biidkhaali ilmaa in biyihii la geliyo fi lanfi sankii in la geliyo sawaan waxaa isku mid ah jadabahu ajadabahu binafasihi nafasku waa naqaskii inuu ku jiido naqaskiisa ilaa khayaashiimihi oo u jiido ilaa sanka xaggiisii sare sanqaroorkii ayaa khayaashiim iyo khayshuun baa la yidhahda sanka xaggiisii sare u jiidiyaa oo wanaharow haddana soo tufiya soo markaa celiyaayo oo iska soo bixiyaa amlaa ama sidaa ayaanu samaynina mar haddii biyihii uu sanka geliyey asalkii sunnuhu wuu u xasilay fain araada alakmala sida dhamayska tiran hadduu doonayo jadabahu waa inuu ku jiido binafasihi naqaska biyaha waa inuu ku jiido ilaa khayaashiimi ilaa iyo markaa sanka xaggiisii sare uu u jiido wanaharahu haddana wuu soo waxa weye wuu iska soo bixinayo wuu soo fiifsani waljamcu in laysu geeyo la jamciyo bayna almadmadati luqluqashada iyo walistinshaaqi sandaarsiga in laysu geeyo bialaai karafaatin saddex koldarsho saddex darsasho in markaa laysugu geeyo ayaa markaa iyaduna sunno ahoo oo yatamadmadu uu ka luqluqanayo min kullin minha soo darsi kasta uma yastanshiqu haddana uu markaa ka sandaarsanayo ayaa afdalu ka wanaagsan min alfasli baynahumaa in la kala saaro kolkaad luqluqanaysaad sandaarsanayso waanad kala saari kartaa waanad isu geyn kartaa kala saariddu waa maxay waa in aad horta luqluqashada dhammaysato oo intood luqluqato ood haddana luqluqato ood haddana luqluqato saddexdeedii markaad u dhammayso aad haddana sandaarsigii bilowdo taasi waa kala saarid markaa oo luqluqashadii baad horta dhammaysay markaasaad haddana sandaarsigii aad u timid isugeyntuna waa in aad luqluqashadii kastaba sandaarsina raaciso marka qaabkaad u raacinaysaana waxa weeyaan baa la yidhi biyihii baad hal mar soo qaadan qayb baad ku luqluqan intii kalena sanka ayaad gelin haddana mar dambaad biyihii mar labaad baad biyihii soo qaadan qayb ka mid aad ku luqluqan qaybtii kalena sanka ayaad markaa iyagana aad markaa raacini haddana mar saddexaad baad soo qaadanoo sidii oo kale aad samayn marka luqluqasho kastaba sandaarsi baa raacay marka wixii waad isdhexgelisayoo waad jamcisay haddaad kala bixiso ood horta luqluqashada dhammayso ood sandaarsigana dambaysiisana iyaduna way bannaantay lakiin waa sidii laga fiicnaa waljamcu bayna almadmadati in la jamciyo luqluqashadii iyo walistinshaaqi sandaarsigii bialaai karafaatin saddex karfadood saddex darsasho lagu jamciyo oo yatamadmadu uu ka luqluqanayo qofku min kullin minha darsasho kastaba uma yastanshiqu markuu iyadii ka luqluqdo intii hadhayna uu markaa ka sandaarsanayo ayaa afdalu ka wanaagsan min alfasli baynahumaa in la kala bixiyo oo luqluqashada la dhammeeya marka hore wa masxu jamiici ara'si waxaa kaloo sunnaa madaxii oo dhan in la wada masaxo wa fii bacdi nusakhi lmatni kitaabka nusakdiisa qaar ka mida waxaa ku qoran wastiicaabu ara'si madaxii in la koobo bilmasxi masxidii lagu dhammaystiro oo la wada gaadhsiiyo waa isku macno amaa masxu bacdi ra'si madaxii qayb ka mida in la masaxaa fa waajibun iyadu waa waajib kamaa sabaqa saynu hore usoo aragnay in la wada caam yeelaana sunno weeye walow lam yurid haddii aanu qofku doonin nasca maa calaa ra'sihi inuu iska bixiyo waxa madaxa ugu xidhan oo min cimaamatin cimaamadii ah wa naxwiha iyo wixii lamidka ah ee madaxa ugu xidhnaa inuu iska bixiyo haddaanu doonaynin horta de inuu qayb masaxo oo waxa weeyaan madaxii qayb gaadhsiiyaa waa khasab iyadu deetana kamala wuxuu ku dhammaystiri xaggii dhammaystirkii madaxa bilmasxi calayha inuu cimaamadii uun sii masaxo markuu intii waajibka ahayd la yimaado qayb yar buu ka faydi markuu intaa masaxo wuu iska soo ceshanoo intii kale waxa weeye wixii uu madaxa ku xidhnaa ayuu ku dhammaystiri wa masxu jamiici ludunayni waxaa kaloo sunno ah labadii dhagood dhammaantood in la wada masaxo daahirihimaa qaybtoodan dibadda ah inta dibaddii waatee waa tan agga madaxa xigta intan agga madaxa xigta ayaa daahir la yidhaahda wa baatinihimaa iyo gudihiiba oo waa intan agga wejiga soo xigaysa bimaain jadiidin biyo cusub oo aan ahayn kuwii madaxa inuu ku masaxo ay hayri balali ra'si biyo cusub markaynu leenahay yacnii qoyaankii madaxa ka soo hadhay ma aha wasunnatu sida sunnadii fii kayfiyati masxihimaa qaabka labadii dhagood loo masaxayo an yudkhila waa inuu geliyo musabixatayhi labadiisa murdiso fii simaakayhi labada god ee dhegah inuu geliyo wayudiirahumaa oo uu markaa labadii murdiso uu markaa ku warwareejiyo cala almacaatifi laabatooyinkaa gudaha wa yumira uu dulmariyo ibhaamayhi labadiisii suulna calaa duhuurihimaa dhagaha dhabarkoodii qaybtii dambe ee dhabarkana uu markaa suulashii mariyo uma markuu intaa dhammeeyo yulsiqa uu markaa ku dhajiyo kafayhi labadiisii baabuca labadiisii kaf wahumaa mabluulataani iyagoo qoyan biludunayni dhegihi sidaa markaa ugu dhajiyo markuu intii dhammeeyo inuu haddana labadii baabuco ama labadiisii gacmoodoo markaa qoyan uu haddana dhegihii sidaa uu ku yidhahdo markaa tan dambe waxba xadiidkumay soo aroorine laakiin culammada ayaa jeclaystayoo istidhaaran baa nusakda qaarkood ku qoran soo ma istidhaaran yacnii isagiioo ixtiyaad ahaan samaynayo sii hubsasho samaynaya oo sii hubsanaya inuu biyihii wada gaadhsiiyey dhegihii uun weeyaan iyada xadiis muu sheegin laakiin waa istidhaarkaa wey wa takhliilu lixyati lkafati waxaa kaloo sunno ah garhkii cufnaa in markaa farihii la dhex geliyo bimuhallasatin waa sacbaa la akriya alkafati weey min arajuli waa marka xaggii ninka aynu ka hadlayno amaa lixyatu rajuli lkhafiifatu ninka garhkiisii khafiifka ahaa walixyatulmar'ati qofkii dumar ahayd garhkeedii walkhunsaa kii labeebkaha garhkiisii iyaga fayajibu takhliiluhumaa horaynu usoo aragnayo de in biyihii gudaha loo geliyo oo waxa weyaan gudaha la geliya iyadu waajibbaabay ahaydba wa kayfiyatuhu qaabka haddaba takhliilku an yudkhila arajulu ninku waa inuu geliyo asaabicahu farihiisa min asfali lixyati garhka xaggiisii hoose inuu ka soo geliyo sidaa markaa usoo geliyo wey wa takhliilu asaabici اlyadayni wاrijlayn waxaa kaloo sunnaa in markaa iyagana takhliilkii dhexgelintii lagu sameeyo farihii gacmaha iyo kuwii lugaha in wasala almaau ilayhimaa wahaddii biyuhu ay gaadheen min hayri takhliilin iyadoon faraha la dhexgelin iyadoon farihi laysdhexgelinin haddii biyuhu ay gudaha gaadheen in laysdhexgeliyaa sunnay noqon laakiin haddii aanay biyihii gaadhayninba fain lam yasil ilmaau biyihii haddaanay gudaha gaadhaynin ilaa bihi ilaa farihii laysdhexgeliyo kalasaabici lmultafati sida farihii soo laabnaayoo kale ama farihii isku duubnaa san isu dul yaalay oo kale isku laabnaa de kuwaasi ilaa iyo waxa weya wax la dhex geliyo biyihiiba gudaha u geli maayaan wajaba takhliiluhaa markaa waajib baabu noqonaya takhliilkii waayo in gudaha biyihii la gaadhsiiyo ayaa waajib laakiin markuu takhliil la-aan iyadoon farihii la dhexgelinin biyihii ay gudaha iska gaadhayeen ayaa inaad farihii isdhexgelisaana ay sunno noqonaysa wain lam yataata haddaanay suuragalba noqonin takhliiluhaa kuwii markaa soo duubmay ama isdul yaallay in markaa farihii la dhexgeliyo hadday suuragal noqon weydo liltixaamiha sida iyadoo isku laxaamadantay isku samaysantay nabara iyo waxbaa jiray deetana farihii way isku dhageenba oo lama kala fujin karayo in dee la kala gooyo mooyaane xaruma waxa xaaraan ah fadquhaa in la kala fujiyo litakhliili si takhliilkii markaa loo sameeyo inuu qofku takhliil daraaddii si uu markaa biyihii u dhexgeliyo inuu u kala fujiyaa iyadu xaaraan bay noqonaysa laakiin haddii uu doonayo dee inuu markaa manaaficsado oo aanu wax ku qabsan karin o deetana uu doonayo in loo kala furo si markaa saani wax ugu qabsado taasi iyada markaa loo diidi maayo wa kayfiyatu takhliili asaabici ilyadayni qaabka farihii gacmaha takhliilka loogu samey laysu dhexgelinayaa waxa weeye bitashbiiki in sidii shabaga laysu dhexgeliyo marka haddii san laysu dhexgeliyo waa caadi haddii xaggan kale sidaa laysu dhexgeliyana iyadana waa caadi wey wa takhliilu asaabici rijlayni farihii lugaha isdhexgelintoodu ama dhexgelinta faraha la dhexgelinaya waxa weeye bian yabda'a inuu ku bilaabo bikhinsiri yadihi اlyusraa faryarada gacantiisa bidix ayuu wuxuu dhexgeli min asfali rijli lugta xaggeedii hoose isagoo ka soo gelinaya mubtadi'an isagoo ku bilaabi bikhinsiri rijli اlyumnaa faryarada lugta midig ayuu horta waxa weeyaan marka faryaradaasunbaa lagu tan bidix ee gacanta ayaa takhliilkii lugaha lagu samaynaya fartaasoo keliya lagu samaynaya waxaana laga soo bilaabi tii midig faryaradeedaa laga soo bilaabi faryaradeedii ayaa laga soo bilaabi ilan dhinacaa midig baa laga bilaabaya deetana iyadiibuu xagga hoose ayuu farta sidaa uga soo gelini haddana tii ku xigtay buu soo gelini haddana tii ku xigtay haddana suulkii iyo murdisadii markaasuu haddana tii bidixdana iyada markaa suulkuu ka bilaabay faryaradaa bidixun baanu ku samaynaya aggii suulka haddana tii ku xigtay haddana tii ku xigtay haddana markaa faryaradii ayaa ugu dambaynoo mubtadi'an isagoo ku bilaabi buu yidhi bikhinsiri rijli lyumna lugta midig faryaradeeda khaatiman kuna khatimayoo ku dhammaynaya bikhinsiri rijli lyusra lugta bidix faryaradeedana ku dhammaynaya wa taqdiimu lyumna waxaa markaa sunno ah in la hormariyo midigtii min yadayhi labadiisii gacmood wa rijlayhi iyo labadiisii lugoodba inuu midigta horreysiiyo oo calalyusraa bidixdii uu ka horreysiiyo minhuma labadoodiiba yacni gacmihii iyo lugihiiba inuu midigta ka horreysiiyo bidixdii ayaa sunnaah ama alcudwaani labadii xubin miyaa alladaani ay labadaasoo yashulu ay fududayd ghasluhumaa macan hal mar in la wada maydho kalkhadayni sida labadii dhaban falaa yuqadamu la horreysiin maayo alyumnaa minhumaa kooda midig la horreysiin maayo marka alaymanu baa dee fiicnayd maxaa yeelay cudwigu waa mudakar alayman muu cidna u qoraya ya falaa yuqadamu lyamiinu waa idin qoran taasaa markaa kasii fiican yumnaa waa muanas muanasna meeshan loogama baahno alyamiinu minhumaa labadooda kii midig la horreysiin maayo bal yuaharaani waa la aahirinayaa dafcatan waaxida hal mar hal mar baad wada maydhaysaa labadii daan ee ma odhanayso horta waxaan maydhayaa daan kan midig haddana kii bidix laakiin waxa la haduu qofku gacan qura isticmaalayo uu gacan la'yahay maalan markaasoo kale waxaa loo sunneeyaa wejiga laftiisii inuu horta dhinacii midig maydho kadibna dhinacii bidix wadakara almusanifu sheekhu wuxuu sheegay sunniyata tahliifi alcudwi in ay sunno tahay in saddex goor markaa la markaa waxa weeye in la saddexeeyo dheh xubinkii almaqsuuli la maydhayay in saddex goor la maydho walmamsuuxi kii la masaxayeyna in saddex goor la masaxo ayuu sheegayoo fii qowlihi wuxuu ku sheegay qowlka uu yidhi waطahaaratu baa la sunneeyaa in la طahaaro qaato ثaلaaثan ثaلaaثan saddex saddex goor in la طahaaro qaato oo xubinkii aad maydhaysayna aad saddex goor maydho kii aad masaxaysayna aad saddex goor masaxdo markaa ka la masaxayaa waa madaxii uun laakiin kufkii haddaad kuf xidhnayd oo kufkii aad masaxday isaga saddex goor maaha isaga waa hal mar un wa fii bacdi nusakhi kitaabka nusakdiisa qaarkeed waxaa ku qornayd watakraaru soo celcelinta ayaa sunna waa isku mid un ay lilmaqsuuli walmamsuuxi waxaa la soo celcelinayaa waa wixii la meerayey wixii la masaxayayo waa saddex saddexdaasu walmuwaalaatu sunnaha markaa u dambeeya tobnaad waxa weeye xidhiidhintii weysada la xidhiidhinayey wa yucabaru canhaa waxaa kale oo lagu magacaaba bitataabuci tataabucna waa lagaga cabiraayo waa lagu sheegaa yani israac raacin wahiya waxa weeye xidhiidhintu allaa yaxsula in aanu dhicin bayna alcudweyni labada xubnood ee markaa loo weysaynayo ee isku xigay tafriiqun kaiirun kala bixin iyo markaa waxa weeyaan kala saarid badani wakhti badani waa inaan u dhexaynin bal yuطahiru اcudwa xubinkiibuu aahira ayuu maarata u weyseynaya u ahirinayaa bacda اlcudwi xubinka markaa kii ka horeeyey dabadi bxayثu ilaa iyo heer laa yajifu aanu engegaynin almaqsuulu qablahu kii ka horeeyee la maydhay maca اctidaali اhawaa iyadoo hawadu ay markaa caadi tahay wاlmisaaji qofka dabeecadiisuna ay caadi tahay wالzamaani wakhtiga la joogaana uu caadi yahay muwaalaadkii xidhiidhinta qadarkeedu waa maxay waa in xubin kastaba la maydho inta aanu engegin xubinkii ka horeeyey haddaba aanu engegin waxa laga yaabaa in hawo kululi ay meesha marayso oo sidaa markaad u maydhnaba isla markiiba uu engegayo xubinkii markaa sunnihii muwaalaadku miyuu meesha ka baxayaa maya ee waxa weye waxaa laga qiyaas qaadanayaa goob hawadeedu ay caadi tahay oo hawo badan aanay markaa jirin sidoo kale hawadu aanay aad u yaraynoo aanu xubinku engegaynba labadaa midna laga qiyaas qaadan maayo ee hawadii caadiga ahayd ee dhexdhexaadka ahayd ayaa laga qiyaas qaadan iyo sidoo kale qofka dabcigiisii caadiga ahaa dadka qaar haddii qofku isaga laftiisa kuleyl iskaga jiro oo uu hore u engegayo ama qabow iyo iskaga jiraan oo aanu engegaynin isagana kaana laga qiyaas qaadan maayo bay yidhahdeen xaggii waktigana wakti kulul iyo wakti aad u qabowtoona laga qiyaas qaadan maaye wakti dhexdhexaad oo caadiya ayaa laga qiyaas qaadani wa idaa halaa markuu saddex saddex goor xubinkii maydhayo falictibaaru waxaa laga eegayaa biaakhiri kasnatin waa maydhigii dambe maydhigii hore laeeg weji baad saddex goor maydhay dee tii hore waxaa laga yaabaa inay angegi lahayd iminka markaad gacanta u wareegayso markaa tii hore eegi mayne tan dambe ayuunbaynu ka soo qiyaas qaadanayna wa inamaa tundamu waxaa la sunneeyaa almuwaalaatu xidhiidhinta fii gayri wuduu'i saaxibi daruurati wixii aan ahayn weysada ninkii daruurada u saaxiibka ahaa saaxibu daruuruhu waa ayo qofka daruuradu ay hayso waa qofkii kaadidu ay ka tifqaysay ama gabadhii dhabar furanku uu ku dhacay qofkii daa'imulxadadka ahaa ee had iyo jeer waxa weye weyse la'aantu ay maaratay joogto ahayd weyse la'aantiisu ilan gabadhii marka ay dhabar furanku ku dhaco weyse la'aanteedii baa joogtoah oo xataa markan ay weysaysanayso wixii wuu iska socdaa dhiiggii markan ay tukanayso dhiiggii wuu iska socda qofkii kaadidiisu ay had iyo jeer tifqaysay ee aanay joogsanayni waa saas oo kale kuwaasi iyaga muwaalaadku waajib buu ku yahay inay weysadiisii deg dega u weysaystaan oo ay xidhiidhiyaan oo aanay wakhti badan u kala dhexaysiini iyaga waajib bay ku tahay laakiin dadkii aan asxaabu daruuraha ahayn ee xadadkooda iyo weyse la'aantooda aanay joogtada ahayn kuwaasay muwaalaadku sunno u tahay wa inamaa tundabu lmuwaalaatu xidhiidhinta weysadu waxay sunno u tahay fii gayri wuduu'i saaxibi daruura qofkii daruuradu haysay ee weysela'aantiisu ay joogtada ahayd ciddii aan ahayn amaa huwa kan isaga weysela'aantiisu ay joogtada tahay falmuwaalaatu xidhiidhintu waajibatun fii xaqi isaga xaqiisa waajib baabay ku tahayba wa baqiya waxaa hadhay buu yidhi lilwuduu'i weysadii waxaa u hadhay sunanun ukhraa sunnayaal kale oo madkuuratun lagu sheegay filmutawalaati kutubta dhaadheer iyaga ayaa laga raajacayaa sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallah aclam